Dhalinyaradu waxay kaalin ballaaran ka qaateen burburkii dowladdii dhexe ee dalka kadib horumarinta adeegyada caafimaadka dalka. Waxa ay ka soo muuqdeen mowjado kala duwan oo is xigxigay kuwaasi oo ahaa mowjadaha baxnaaninta dadka Soomaaliyeed. Waxaa sidoo kale dhalinyarada lagu xasuustaa howlihii ay u galeen muddada dalka uu ku jiray xanuunka Covid sagaal iyo toban baxnaaninta bulshada. Warbixintani waxaynu ku dul joogsan doonaa kaalin cinkii ah ay dhalinyarada ku nool magaalada tan iyo Jowhar ay kaga jiraan horumarinta adeegyada caafimaadka iyo baxnaaninta bulshada ee ku aadan bixinta adeegyo caafimaad samafal ah oo ay u sameeyaan dadka barakacyaasha ah iyo kuwa jilicsan.
si fiican wacyigelin fiican waan ka qayb qaadanay oo marar badan waa tagnay oo kaamuulka waa tagnay dadka waa siinay waxyaabaha ee, jeermis dilaha iyo traininna waa siinay labada kun sagaal iyo tobankii oo ugu dambeysay cudurkii weynaa coronaviruska ina wacyigelin weyn aan ka sameynay deegaanada jowhar iyo kaamuulka iyo hareeraha magaalada dadka u joogo oona siinay yacni anagoo dhalinyaro oo ururo iskugu tagay oo rayidka ah kadib markii aan go-aansanay dadkaas baahiyaha qabo ee, si si dhiig joojin baahiyaha intay dowladda ay ka keenayso waxyaabihii u baahnayn ee anaga si mutawanicnimo in lacag iska ururino aan u geyno waxay heli karaan oo isbeshel qofka biniaadamka wax ugu waran oo caafimaadka ugu horeeyo aan ka yacni aan ka caawin dhanka caafimaadka wax badan oo traininna siinay waxyaabo oo dhiig joojin oo maalmaha caafimaadka iyo shuunbiyoodkaas iyo koronahaas iyo waxyaabahaas kaleento aan ugu hortagayn aan si kaalin mug weyn ayay kaga jiraan maadaama ay yihiin isha keliya ee lagu tashto oo mar walba oo maxaa lahay lagu tiirsan yahay dhalinyarada inkastoo ay yihiin kaalin oo markaas la tiigsan karo oo mug weyna kaga jiraan waxa keliya maanta ee dhalinyarada ay ka shaqeeyaan waa maxaa lahaye horumarinta caafimaadka ayna u badan yihiin boqolkiiba siddeetan dhalinyarada lee ka shaq- dhalinyarada ka shaqeeyaan ee magaalada jowhar caafimaadka boqolkiiba siddeetan iyo ka badanaa dhici karaa inay dhalinyarada ka shaqeeyaan waayo dhalinyarada la u badan inay shaqada ceenka oo caafimaadka ay ka qabtaan boqolkiiba siddeetan waana xaqiiqa boqolkiiba siddeetan dhalinyarada ayaa ka howlgasha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dhalinyarada inay u dhiibaan dhanka caafimaadka inkastoo dhanka caafimaadka ay si zaa'id ay ugu firfircoon yihiin si loo caawiyo dadka danyarta ah ee caafimaadka u baahan dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahaa inay wacyigelin u fidiyaan Goobaha caafimaadka ee ku yaala magaaladan dadka ugu badan ee ka howlgala waa dhalinyaro. Adeegyada caafimaad ee ugu badan ee bulshada lagu garab joogsado ee laga sameeyo xerooyinka barakacyaasha ah iyo goobaha bulshada ay ku nool yihiin waxa ugu badan ee fuliya waa dhalinyaro. Taasi oo micnaheedu tahay in kaalinta ugu ballaaran ee dhanka horumarka caafimaadka ay tahay ka qayb qaadashada dhalinyarada Soomaaliyeed si gaar ah kuwa ku nool magaalada Tani Jowhar.